جدد عهد ماضينا واحذر من تجافينا وانبذ فتنة الواشي فالواشي يعادينا جدد عهد ماضينا bismillaahi raxmaan raxiim kulanti wacan oo wanaagsan akhyaarta inuu jecelnahayow meel walba oo aad joogtaan ku soo dhowaada barnaamijka raadraaca toddobaadka oo toddobaadkiiba caawo kale mar aad ka dhagaysataan idaacadda islaamiga ah ee al andulus ارجع صحبة ولات واستدرك تآخينا كان الحب في المولى من أسمى معانينا qodobada xiisaha badan ee caawa barnaamijkaan idinkugu soo xulnay inshaa allah idinkuna aad dhegaysan doontaan waxaa ka mid a ciidamada mujaahidiinta oo weerar dhabbagalaha la beegsaday maleeshiyaad ka tirsan kuwa murtadiinta oo saaka ka dhacay deegaanka waniile ee duleedka degmada ceeldheer iyo ku dhowaad toban askari oo bakhtigooda looga cararay goobta dagaalka wararkii ugu dambeeyey ayaan idiin haynaa qodobada kale waxaa ka mid a lubnaan oo toddobaadkii lasoo dhaafay dabayaaqadiisa mar kale martigelisay duqaymo ka xoog badan kuwii lagu beegsaday xasan nasrullah iyo saraakiishii la socotay iyo maamulka yuhuudda oo sheegay in duqayntaasi ay ku beegsadeen ninka la qorsheynayo inuu bedelo nasrullah iyo rag kale oo muhiima wararkii ugu dambeeyey ee xiisadda yuhuuddah iyo lubnaan u dhexaysaha ayaan idiin haynaa maleeshiyaad ka tirsan kuwa murtadiinta oo toddobaadkan wiil dhallinyaro ah ku dilay magaalada caasimadda ah ee muqdisho iyo ehelada wiilka la dilay oo warbaahinta ka hor cawday barnaamijka ayaad ku dhegaysan doontaan sidoo kale caawa barnaamijka waxaan idinkugu haynaa wilaayadda islaamiga ah ee galgaduud oo xarigga ka jartay madarasad ay wax ku baran doonaan dhammaan qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan deegaanka garbaweyn ee wilaayadaasi inta badan caawa barnaamijka radraaca toddobaadka waxaad ku dhegaysan doontaan munaasabadaas oo faah-faahsan qodobadaas iyo kuwo kale oo xiiso badan ayaad barnaamijka ku dhegaysan doontaan maahir maxamed iyo ilyaas cabdulaahi ayaa igala qayb qaadan doona inshaa allah mar kale iyo mar kale ku soo dhowaada barnaamijka raadraaca toddobaadka نحو الله قد سرنا لا خابت مساعينا والإخلاص داعينا والديان راعينا نحو الله قد سرنا لا خابت مساعينا waa hagaag waa habeennimo sabtiya taariikhduna ay ku beegan tahay labada bisha afraad ee sanadka kun afar boqol afartan iyo lix xijiri dhanka kalena ku beegan afarta bisha tobnaad sanadka laba kun afar iyo labaatan ku soo dhowaada dhegaystayaal barnaamijka raadraaca toddobaadka oo faahfaahsan ciidamada mujaahidiinta ayaa weerar dhabagal ah maanta la beegsaday maleeshiyaad ka tirsan kuwa murtadiinta kaas oo ka dhacay deegaanka waniile ee duleedka degmada ceeldheer ee wilaayada galgaduud warkaas iyo warar kale waxaa xubintii dhacdooyinka inoogu soo koobaya maahir maxamed oo aalaaba barnaamijka igala qayb qaata xubinteenna dhacdooyinka toddobaadka waxaan toddobaadkan ku bilaabaynaa howlgalladii ugu waaweynaa ee aynu diiwaan gelinay howlgalladii ugu waaweynaa ee toddobaadkan dhacay waxaa ugu dambeeyey weerar kamiin ah oo ciidamada mujaahidiintu ay ka fuliyeen deegaanka waniile ee dhacaduleedka magaalada ceeldheer ee wilaayada galgaduud weerarkaasi kamiinka ah waxaa lagu dilay sagaal askari oo murtadiin ah oo sideed ka mid ah meydadkooda iyo hubkooda uu cadowgu kaga cararay goobta dagaalka mujaahidiintana ay gacanta ku hayaan sidoo kale waxaa weerarkaasi lagu dhaawacay laba iyo toban askari oo murtadiin ah sidoo kale howlgalladii toddobaadkan ciidamada mujaahidiintu fuliyeen waxaa ka mid ah weerar isugu jiray dagaal toos ah iyo duqayn madaafiic ah oo ciidamada mujaahidiintu ay ku qaadeen maleeshiyaad murtadiin ah oo ku sugnaa lagta deegaanka buulaxaaji ee hoostaga magaalada kismaayo dhimashada weeraradaasi waa lix askari oo murtadiin ah halka maleeshiyaadkaasi looga dhaawacay toban kale howlgalladii toddobaadkan martigeliyey wilaayaadka waxaa ka mid ah qaraxyo xoogan oo tiraba dhowr jeer toddobaadkan lala beegsaday ciidamo ka tirsan kufaarta afrikaanta oo ku socdaalayay qaybo ka mid ah shabeellada hoose qaraxyadaasi waxaa ka mid ah ilaa saddex qarax oo kolanyo kufaarta afrikaanta ka mid ah lagula beegsaday inta u dhexaysa deegaanada danow iyo shalambuud dhimashadu waa lix askari oo kufaarta afrikaanta ka mid ah dhaawacuna waa toban askari oo isla kufaartaasi ka mid ah diyaarad nooca helikobtarka ah ayaa bakhtiyada iyo dhaawacyada silibiyiinta ka daabushay goobta qaraxyada lagula beegsaday waxaana ay dhaawacyada iyo dhimashada geeyeen deegaanka shalambuud sidoo kale ciidamada mujaahidiintu waxay toddobaadkan howlgal qarax ah oo ay ka fuliyeen deegaanka goofguduud buurey ee hoostaga magaalada baydhabo la beegsadeen maleeshiyaadka murtadiinta dhimashadu waa saddex askari dhaawacuna waa laba kale sidoo kale ciidamada mujaahidiintu waxay toddobaadkan afaafka hore ee deegaanka danow qarax kale kula beegsadeen ciidamada kufaarta afrikaanta waxaa qaraxan uu si gaara kaga dhacay goob ay fadhiistaan ciidamada saliibiyiinta uuna ugu rakibnaa qori nooca dhashiikaha ah qaraxaasi ayaa gebi ahaanba burburiyey qoriga dhashiikaha ah waxaana halkaasi ku halaagsamay toddoba askari oo kufaarta afrikaanta ka mid ahaa oo xilliga qaraxa uu dhacayey goobtaasi fadhiyey dhanka shabeellada hoose waxay ciidamada mujaahidiintu toddobaadkan duleedka deegaanka qalimow ee hoostaga degmada balcad qarax kula beegsadeen maleeshiyaad murtadiin ah oo lugeynayay ilaa saddex askari oo murtadiin ah ayaa qaraxaasi ku dhimatay halka laba kalena lagu dhaawacay ciidamada mujaahidiintu waxay sidoo kale howlgal qaraxa toddobaadkan la beegsadeen saldhigga maleeshiyaadka murtadiinta ay ku leeyihiin deegaan lagu magacaabo carmoole oo dhaca duleedka deegaanka ee aqbari weyne qaraxaasi waxaa ku dhintay saddex askari oo murtadiin ah halka shan kalena ay ku dhaawacmeen howlgallada barakaysan ee toddobaadkan martigeliyey wilaayada shabeellada hoose waxaa ka mid ah weerar kamiin ah oo ciidamada mujaahidiintu ay la beegsadeen kolanyo maleeshiyaad murtadiin ah oo sahay u waday saldhigga ciidamada saliibiyiinta maraykanka ee belidoogle kamiinka ayaa si gaara kaga dhacay cabdi wahaab deegaanka buulalow oo u dhexeeya degmooyinka afgooye iyo wallaweyn waxaa howlgalkaasi allaha fadligiis lagu gubay saddex gaari oo nooca xamuulka ah oo sahay u waday saldhigga ciidamada siliibiyiinta maraykanka ee belidoogle waxay sidoo kale ciidamada mujaahidiintu howlgalkaasi barakaysan ee kamiinka kusoo qaniimaysteen hal gaari oo nooca xamuulka ah oo ka mid ahaa gaadiidkii sahayda waday ee kamiinka ku dhacay sidoo kale khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawacyo gaaray maleeshiyaadka murtadiinta ayaa jira howlgallada barakaysan ee toddobaadkan dhacay waxaa ka mid ahaa weerar qarax ah oo ciidamada mujaahidiintu ay ka fuliyeen gudaha degmada bardaale kaasi oo lala beegsaday maleeshiyaad murtadiin ah dhimashadu waa saddex murtad oo uu ku jiray sarkaal caan ku ahaa dhibaataynta dadka muslimiinta ah kaasi oo lagu magacaabi jiray yuusuf maxamed macalin ibraahim kuna magac dheeraa yuusuf madaxi sarkaalkan ay in muddaha ku daba jireen ciidamada mujaahidiintu balse allaha fadligii toddobaadkan ayaa shartiisa laga horleexiyey dadka muslimiinta ah waxaa xusid mudan in howlgalka sarkaalkan lagu dilay iyo labada askari ee kale waxa ay mujaahidiintu ku dhaawaceen afar kale oo murtadiin ah howlgalladii toddobaadkan ciidamada mujaahidiintu fuliyeen waxaa ka mid ahaa in ilaa laba mar toddobaadkan ay ciidamada mujaahidiintu madaafiic ku garaaceen xerada maleeshiyaadka murtadiinta ee degmada ceelwaaq ee gobolka gedo weeraradaasi duqeynta ah khasaare kala duwan ayaa ka dhashay mid ka mid ah duqeymahaasi waxaa ku dhaawacmay laba askari oo murtadiin ah kuwaasi oo xaaladooda culus tahay waxaa sidoo kale ciidamada mujaahidiintu ay mid ka mid ah madaafiicdaasi ku gubeen teendhooyin xerada uga dhex dhisnaa maleeshiyaadka murtadiinta cabdi wahaab haddii aan halkaasi uga gudubno howlgalladii ugu waaweynaa ee toddobaadkan aan diiwaan gelinay laguna beegsaday cadowga jinsiyadaha kala duwan leh waxaan markan soo qabanayaa dhacdooyinka kale ee soomaaliya toddobaadkan maleeshiyaad ka tirsan kooxda riddada soomaaliya oo ka amar qaadanayay mas-uuliyiin ka tirsan booliska riddada ayaa dilay wiil dhallinyaro ah waxaa mid ka mid ah degmooyinka magaalada muqdisho ay maleeshiyaadkan ka tirsan kooxda riddada si bareer ah ugu dileen wiil dhallinyaro ah oo lagu magacaabi jiray maxamed khadar maleeshiyaadka oo watay gaadiidka dagaalka islamarkaana amar ka haystay mas-uuliyiin ka tirsan booliska riddada oo ugu horeeyo macalin mahdi oo ah taliyaha booliska riddada ee gobolka banaadir ayaa waxay weerar ku qaadeen guriga uu deganaa wiilka dhallinyarada ah maleeshiyaadka ayaa marka laga yimaado dilka ay u geysteen wiilka dhallinyarada ah waxay dhaawacyo iyo jirdil u geysteen haweenkii guriga joogay oo ay ku jiraan hooyadii iyo walaashii qaar ka mid ah ehelada wiilka dhallinyarada ah ayaa ka waramay sida ay wax u dhaceen sidoo kale waxay ka hadleen sababta loo soo weeraray ee loo dilay wiilka dhallinyarada ah igaarkeen inuu cadaalad helo gurigiisa loogu yimid asaa lagu xiray walaashay gamlamou ka dhiga ninkaas asigana dowladda waxaan ka codsahaynaa in tiirka loola keena hadday cadaalad jirto gurigiisa lagu dilay cunug waxuu aha jaamacad ka soo baxo jaamici ah igaarkayna dowladda waxaan ka codsaynaa walaashay sida looga oynsiiya asigana in looga oynsiiya dowladda sala ka codsa maxamadda saraa soo saxiixda cunugayna wax lagu dilo waxuu galabsado malahan macalimaadiyaa soo saxiixa cunugayna wax lagu dilo waxuu galabsado malahan dhacdada aan meeshaan maanta u taaganahay walaalkay oo gacanka xaqdaran dishay axmed qadar allahi raxman raaximiin maanta ilaa inta ku aasna u imaanay in gurigiisa lagu soo weeraray oo gacanka xaq daran ay ku dishay subaxdii waagaa doo bariyay annaga hurdada waxaan ka kacnay iyadoo derbiyada iyo guryaha derbiyadooda iyo dabaqyada waxoo dhan oo ciidan saaran yihiin wallahi cidna soo weerartay wax nagula soo weerarna ma aan ogeyn sababta loo soo weeraray waxay ahayd guriga in la dhaco aa loo soo weeraray waxaa nagula soo weeraray warqad ka soo baxday maxkamadda guddoomiyaha maxkamadda sare soo martay macalin mahdi oo asiga saxiixay ou qirtay inuu asiga saxiixo gacantiisa ku saxiixay ou qirtay ou yiri aniga warqadan waa saxiixay laakiin iskama hubinin warqadaasaa nagula soo dula taliyaha bartamaha ku-xigeenkiisa taliyaha degmada xamarweyne taliyaha degmada wardhiigley taliya ku-xigeenka degmada cabdicasiis taliyaha jagboontiyada ciidamada guurguuro intaasaa na soo weerartay annaga hurdada daa kasoo kacno waaba la yaabna waxaa noola soo weeraray ajaanib camal dad shacaba oo marasa oo ilmooleeya oo maamooyina halahaasoo ciidana loo soo wato wiilka waxaa loo dilay wixii haween meesha joogay ee ciidanka buudka kula tunteen wiilka hooyadiis gabar xaamilaha wiilka dhalto hadda isbitaalka kaal taalo wixii oo dhan ay ciidamada buudka kula tunteen wiilkaaneetiina markaas waa la celceliyey waa la sii wada soo la sii wado taliyaha ciidamada bartamahan isheeg magaciisi maxaa leh ugaaska ninka la yidhaahdaa wuxuu yidhi ninkaas intoo soo gaarin dila amar kale asaa dhiibay amarka lagu dilana waxaa lahay ugaaska sababta loo dilo waxay tahay guriga lagu soo weera gurigaa nagala dhacay dhacdooyinka kale ee gobolka waxaa ka mid ahaa in ku dhowaad konton qof ay ku dhinteen doonyo kula qalibmay xeebaha waddanka jabuuti inta la xaqiijiyey ugu yaraan afartan iyo shan xubnood oo tahriibayaal ah ayaa waxay toddobaadkan ku dhinteen xeebaha waddanka jabuuti ee dhacabariga qaaradda afrika kadib markii doomo ay la socdeen ay ku degeen biyaha badda warbixin ay soo saartay toddobaadkan laanta dhanka socdaalka u qaabilsan ururgaaleedka qaramada midoobey ayaa lagu sheegay in laba doon oo ka soo shiraacday dalka yemen ay ku degteen biyaha badda ee waddanka jabuuti khasaare lixaad lehna ay ka dhasheen laanta socdaalka ururka qaramada midoobey ee i o m waxay warbixinteeda ku sheegtay in doonyaha biyaha badda cas ku degay ay la socdeen ilaa saddex boqol iyo toban xubnood keliyana lagu guulaystay in la soo badbaadiyo in ka badan boqol xubnood oo ka mid ah taariibayaasha dhammaadka bishii abriil ee sanadkan ayay ahayd markii sidan oo kale dooni ku degatay xeebaha dalka jabuuti ay ku dhinteen ugu yaraan kow iyo labaatan xubnood oo tahriibayaal ah xubintii dhacdooyinka toddobaadkana cabdiwahaab waa inaga inta
واحذر من تجافينا وانبذ فتنة الواشي فالواشي يعادينا كم بث المدى عينا في شوق تراعي waa hagaag weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka raadraaca toddobaadka markan iyo xubintii hadalhaynta toddobaadka lubnaan ayaa toddobaadkii lasoo dhaafay dabayaaqadiisa mar kale waxay martigelisay duqeymo xooggan oo uga imaanaya dhinaca maamulka yuhuudda yuhuudduna waxa ay sheegeen in duqeymahaasi ay ku beegsanayeen nin la sheegay in uu noqon doono beddelka xasan nasrullahigi dhowaan ay dileen isla yuhuuddaasi haddaba wararkii ugu dambeeyey ee xiisadda lubnaan iyo yuhuudda waxaa inoo haya xubintii hadalhayntana inoogu soo koobaya ilyaas cabdulaahi waad mahadsan tahay cabdiwahaab waxaad dhegaystayaal ku soo dhowaataan xubinta hadalhaynta toddobaadka oo sida walaalka uu sheegay aan caawa ku soo qaadan doono weerar xooggan oo uu maamulka gumaystaha yuhuudda ka fuliyey saacadihii lasoo dhaafay gudaha dalka lubnaan toddobaadkii ina weedaartay gaar ahaan saacadihiisii u dambeeyey xukuumadda benyamin netanyahu ayaa boqolaal ka mid ah diyaaradaheeda dagaalka waxa ay galeen hawada sare ee magaalada caasimadda ah ee beyruud iyagoona fuliyey weerar lagu tilmaamay midkii ugu xoogganaa abid ee ay sahayanadu ka geysteen gudaha lubnaan xitaa markii la fiiriyo baa la yidhi duqaymihii xoogganaa ee lagu dilay hogaamiyihii ururka shiiciga ah ee isku magacaabay xisbullah xasan nasrullah waxaa ka xoogganaa kuwii dhacay saacadihii ugu dambeeyey ee isbuucii lasoo dhaafay weerarkan ayay durbadiiba waxay warbaahinta ku tilmaantay mid maamulka gumaystaha yuhuudda uu uga argudanayo dharbaaxooyinkii adkaa ee toddobaadkii lasoo dhaafay ciidankiisa lugta ka soo gaaray xuduudda dalka lubnaan diyaaradaha dagaalka yuhuudda ayaa hal mar waxa ay rideen in ka badan boqol bambooyinkii xoogganaa ee lagu dilay xasan nasrullah iyo saraakiishii kula sugneed dhanka koonfureed ee lubnaan bambooyinkaas ayaana mid weliba waxa ay ku jirtaa hal tan oo walxaha qarxa ah waana sida ay ku warantay wakaaladda wararka ee royters marka waxay u muuqataa in bambooyinka mid kasta hal tan haddii ay ku jirto ay ka dhigan tahay in xalay dalka lubnaan gaar ahaan caasimadda bayruud lagu garaacay ilaa boqol kun oo tan oo walxaha qarxa ah markii maamulka isugu yeeraa israa'iil uu duqayntaas fuliyey waxa uu durbadiiba sheegay inuu beegsaday haashim safiyudiin oo ah ninka keliya ee la doonayay inuu beddelo xasan nasrullah iyo walaalka xasan nasrullah oo laba hooyo oo walaalo ah ay kala dhaleen ma jiraan wax war ah oo weli ka soo baxay dhanka ururka isugu yeera xisbullah oo xaqiijinaya ama beeninaya hadalka ka soo yeeray maamulka gumaystaha yuhuudda muuqaalo lasoo bandhigay saacadihii lasoo dhaafay ayaa muujinaya dhammaan dhismayaashii dhaadheeraa oo isku beddelay dhul uu ka kacay foollakaano oo kale waaba adigoo mooda in halkan aanan abid laga qotimin wax dhismo ah waxaa hadda la wada sugaa warbaahintuna ay indhaha ku wada hayso waa jawaabta ka soo bixi doonta ururka ee isugu yeera xisbullah haddii ay noqoto beenin iyo haddii ay noqoto xaqiijin ah inay dhinteen saraakiisha sarsare ee ka tirsan ururka inahaas ayaan ku ekeynaynaa qodobkan iyo guud ahaan xubintii hadalhaynta toddobaadka animikana u wada laabana qeybaha inooga haray barnaamijka raadraaca toddobaadka
واحذر من تجافينا وانبذ فتنة الواشي فالواشي يعادينا كم بث المدى عينا في شوق تراعي waa hagaag weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka raadraaca toddobaadka markan iyo wilaayada galgaduud xaflad ballaaran oo xarigga looga jarayay madarasada daarulqur'aan ayaa ka dhacday magaalada garbaweyn ee wilaayada galgaduud taas oo ay ka soo qayb galeen mas-uuliyiin kala duwan oo uu hogaaminayo waaliga wilaayadaasi sheekh cabdulaahi abukhaalid iyo qaybaha kala duwan ee bulshada madarasada daarulqur'aan waxaa wax ku baran doona dhammaan qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan deegaanka garbaweyn kuwaas oo baahi weyn u qabay goob ay wax ku bartaan balse ugu dambayn hadda helay xafladii furitaanka madarasada daarulqur'aan waxaa kelimado kala duwan ka jeediyey marti sharaftii munaasabadda ka soo qayb gashay oo uu ugu horeeyo maamulaha cusub ee madarasadan daarulqur'aan
horta deegaanka ayay dan u tahay iyo dadkiisa ninka sacad asagoo meesha ku marayay ninkii musaafir ku ahay waxaa uga anfac badan oo ay u soo laabanee faa'iidadeedu dadka deegaanka deggan ay ayagu wax bartaan kuwo waaweyn iyo kuwo yaryar rag iyo dumar hadday wax bartaanba ayaga ayuu u soo hoyanaya arrintaasi adduun iyo aakhiraba marka waa dantiinii waxaa hadda dadku ka hadleen ama maamul ha ka hadlo ama dadka la maamulayaba ha ka hadleen dantiini waaye waxaa laga hadlayo reer deegaankow waxaa la rabaa insha allahu tacaala arrintaas in si dhab ah loo qaato laga miro dhaliyo waxbarashadu meel kuma eka waktigay ku eg tahana ma lahan laakiin bini aadanka waxay u samaysteen wakhtiyaal xoogaa firfircooni lagu raadinayo ee culummadu waxay dhahaan aqoontii iyo cilmigu waxay ka bilaabataa dhiribta waxayna ku dhammaataa qabriga iyo lixodka min almahdi ila alaxdi dhiribta canugu markuu yaallo ayaa waxbaridda lagu bilaabaa ilaa aad qabriga gelayso waa inay waxbarashadaadu socoto intaas waxaan raaci lahay ragga gobolna ay ka dhawaajiyeen deegaanka kulley hadda waxaan u maleehaa aqoon waanu leenaha sida loo yahay iyo xaalku siduu yahay barabagaanka waxa la yidhaahdo aada ayay u saameeyaan dadka intaan ka warhayo waxaa laga yaabaa mid afka qaad ugu jiro sigaarkana cabaya inuu xamar dadka ka soo waco yidhaahdaa hadeer waxaad bilaawdeen hadeer inaad nimankii meesha jooga argagixisada ahay aad dhahdaan waxna bara inaad dhahdaan caqli iyo cilmi hadduu leeya isagu cagaarka uu cunayo iyo sigaarkuu dhuuqayo oga tegi lahay inuu ninkaasu ku saameeya laga yaabaa ee la arkuu usii cararaya dhahaya intii meelahan jihaad iyo ilmahayga layga bari lahay aan xamar u dirsado waana dhacday waana la arki doonaa kuwa faaliyo iyo iyo wax lamida iyo duqoosho oo digada ruuxaan inay waxaa xoogaa inta qalaawayan wax fiiriyaan oo isqamiiriyaan xoogaa fooxa shitaan ay dhahaan waxaa ilmo meesha la joogo leediin sheegay waxbarashada hataa la xaabi rabaa baabuura loo soo wadaa dad foodha cararaya la arko kuwo badan ortahay intaa laygu soo gaaro mala aan fogeeyo aniguna intaan ka war hayo baabuur inta meesha lasoo qootomiyey dad lagu xaabsaday ma ogi intaasoo sanana waa wada joognay adinkuna waa joogteen rag iyo dumarba wax la xaabsaday anigu ma ana arag intii aan joogi jirana waa la sheegi jiray kuwa aan wax dhugi jiranayaa mararka gobol ayagoo la arki jiray waa la soo socdaa welina ma ana arag hadda adinku aragteen kuwa la xaabsadayna ama baabuur inta lagu soo shubtayna waad sheegi kartiin oo laynka dhaca hadaad og tihiin barabagaanka horta aad u dhegafudud yihiin waa inaad iska ilaalisaan diinka ilaahay barashadiisa wixii kaloo maadiiho idin anfacayo dantiinna waa inaad barataan ilmaha ama dhallinyarada meelaha kaniiniga la dhacdhacayaan oo dhibaatadu ay haysato oo caafimaadka dadka gobol ay ku raadinayaan tobannaan kun labaatan kunaa laga yaabaa nin inuu baxsho soddon kun afartan kun adduunka wadamadiisa uu soo maro muxuu raadinaa caafimaad meeluu caafimaad ka helo wadan hebel ayaa lagu daaweeyaa cudurkan toban kun bixi labaatanka bixi soddonka bixi diyaaradda xagga u raac wadanba maruu maraa muxuu raadinaa caafimaad cudurka hay meeluu ka caafimaada asagana lacagtii ou haysto cudurka kusoo gadana caafimaadkiisuu la dagaalama caafimaadka ilaahay siiyey ayuu arigiisa inta gado geeliisa gado ayuu wuxuu ku soo gadanayaa cudurkii laftirkiisii markaasaa maalmo kabacdi la arkayaa asoo suuxayoo dhacaya maxaa u sabab ah cudurka ayuu ku soo gatay lacagtiisii dadka nuucaasa in loo fekeraa la rabaa dadkii kale ee munaasabadda ka hadlay waxaa ka mid ahaa naqiib macalin salaad oo ah odayaasha dhaqanka ee deegaankaasi alxamdulilah uma alxamdulilah baan leenahay uma intaas kadib waxaan mahad u celinaynaa runtii wilaayada islaamka ee galgaduud ee qaybaheeda iyo makaatibteeda kala gedisan iyagana jazaakum allaahu khayran baan leenahay intaa kadib waxaan soo dhowaynaynaa oan u mahad celihaynaa deegaanka garbaweyn dadka ku nool oo runtii iyaguna shucuurta muujiyey u soo diyaargarooba walaalahood inay wax la faa'iidaystaan iyagana waan maaragtay waan waan mahad celi waa u mahad celihaynaa intaa kadib waxaa ka hadlay shiikha khayr allaha siiyo maanta waxaan soo dhowayhaynaa oon isugu nimid madarasada daarulqur'aan oo laga furaayo deegaanka garbaweyn maskax iyo maal ku bixidana ilaahay ajir iyo xasanaha ka siiyo annagana haddaan naha reer garbaweyn maanta waa naloo dadaalay dadaalka naloo dadaalana inaan ka faa'iidaysanaa la rabaa insha allahu tacaala sida naloo sheegay madarasadu laba qaybood waaye qayb litaxfiid alqur'aan qur'aanka ayaa lagu baranayaa lagu xifdihaa qaybna culumta sharciga ahaa lagu baranayaa insha allahu tacaala iyadoo looga golleeyaa sida shiikhuba sheegay oy gogol xoor u tahay sidii dad maaragta ka qayb gala machadka qurduba farcun ka mid a haddii ilaahay aqbalo loogu diyaariyo intaas kadib wax naloo kaga rabo oo ujuraa'u ma jirto ilaahay tabaaraka wa tacaala wuxuu leeyahay wamaa as'alukum calayhi min ajrin in ajriya ilaa calaa rabbi alcaalamiin nabiga calayhi salaatu wasalaam markii risaalada loo soo dhiibay waxau lahay wax ajirhoon inkaga rabo risaalada aan ini gaarsiinaayo ma jirto inaan ini gaarsiiyo wamaa calaynaa ila albalaaqulmubiin waxaa un korkaygaa inaan ini gaarsiiyo wax ajirhoon inkaga rabana ma leh waxaad moodaa walaalaha wax noo qabtay ee wilaayada islaamka makaatibteeda kala gedisan waxay ku dayanayaan rasuulka moxamed calayhi salaatu wasalaam laqad kaana lakum fii rasuulillaahi uswatun xasanatun u ilaahi waxay noo sheegeen wax ajirahoo naloujraahoo nalookaga rabo inaysan jirin inaan annagu ka faa'iidaysanno waajib baa nala dul saaray mar haddii waxbarashadii naloo soo naloo keenay cudurdaar dambe ma jiro wax cudurdaarahoo jiro maanta dambe ma jiro ilmaha aan keensanno haddii ilaahay ismo aan dadaalno wilaayada makaatibteeda kala gedisan aan la shaqayno insha allahu tacaalaa sida naloo soo dhoweeyey iyo wanaagga iyo dadaalka naloo muujiyo waa maqlaydiin annaguna intoo kaleaan rabnaa waana soo dhowaynaynaa boqolkiiba boqolaan soo dhowayhaynaa ilaahayna ajir iyo xasanaha ka siiyo intii maaragta ku dadaasha baan leennahay sidoo kale waxaa munaasabadda isna ka hadlay khaliif aadan oo ku hadlayey afka dadka deegaanka garbaweyn
intaa kadib waxaa aad iyo aad iyaduna u mahadsan wilaayada islaamiga ah heer sare iyo heer kasta ay ka kooban tahay noogu timid halkan soo ajiibtay yeermadeennii nagu taageertay in wixii aan ka dalbannay oo in badan aan raadinaynay ee noo rumayso ayagana miisaankooda xasanaadka allah subxaana wa tacaala ha saaro oo wanaaggooda allaha badiyo xumaantoodana allaha tiro intaa kadib qaraabo wax badan wixii aan raadinaynay horudhacoodii waan haynaa waana xujoognay galabta haddii xagga daarul qur'aan laga furay oo qof yar iyo qof weyn inuu qur-aankii barto iyadoo firiya aadiyaaray tahay xaggana khurduba ay taagan tahay xaggana machadkii dumarka ee wax ku barayeen ay taagantahay waa xujaysanna wax badanna dadkii nala mid ahaay hoos ayay noo fiirinayeen waxaa loo baahan yahay in annaga kor naloo fiiriyo markan oo cid kaste na liidaysay in aan ka sara marno aan ku dadaalno ama aan la garab istaagno ayaga sidoodoo kale aan muuqanno haddii aan ka rumayno waxa muuqda iyo dadaalka muuqda waxaanu gaari karnaa in jaamaca islaamiya aan ka dhisanno deegaankeennii oona ilmaheenna qaxooti iyo qof qaraabahu dhibsanaya aanan ku riixin waa is ognahay deegaanka waxa kharaabiyey oo baabi'iyey cunugi marka qur-aanka loo xijiito qof walba wuxuu ku xawilaa deegaan ehelkiisa meesha ugu dhow wuxuu la raadinayana waa waxbarasho waxbarashadii maanta iyadoo guuraysay noo timid oo dhinac walba ah waa xujaysannahay xujadaas haddii aan ka bixi weynana waana ceeb waana ceer roobna intuu da ayaa la doogtaa xujadaasoo kale hadda kahor waxay ku dhacday qolo reer boqor ah waxaa jirtay qiso yar nin odayaho boqorah wuxuu dhalay gabar wax kaloo owlaadana ma uusa dhalin boqornimadii markii uu duqoobay wuxuu damcay inuu gabadhii u dhiibo mas-uuliyaddii gabadhii inaysa xaji karinoo ogaay wuxuu yidhi waad guursanaysaa nin deegaanka ka mid aha guursanaysaa boqortooyadaa inii dhiibaya kolkaas waxay tihi dhammaan waa xujaynaa ragga meesha jooga nin walba xujuu la imaanaa ninkaa xujadiisa furana madaxa aa laga goyhaa kii aan furi waayana waa guursanaya boqortooyadii sidaasoo ku qabsanaya cumuuman wixii magaalada joogaa la soo aruuriyey nin walba xujo la imaaday jir dhammaan madaxyaa laga goro xujooyinkooda inay furtay nin reer baadiyaah dhul fog jiray oo hooyadii meel ku hayaa wuxuu maqlay qisadii qaryadii ka dhacday hooyadii u tegay yidhi saad ii diyaari waan safrayaa iyo raggii saas baa ku dhacday xujo waxaan rabaa in gabadhii boqortooye aan kuole reerkii boqor aanagu aan maamule warmaandhow waad khariban tahay dadkii kaa caqliga badnaayo magaalada joogayo oo ilbaxa hayaa baaba'ay ha isceebeen xoogaa gabadh inay ragga leesana qaryadaa deegaanka waxaa ka jiray ceebay la ahayd waa uu diiday hooyada xoogaa muufa ay u qooshtay waxay tihi inta naagta dili laheed dhexa ku dhintay sun ugu dar muufadii xoogaa xigmadaa meesha ku jirta ninka wuu safray muddo markuu socdayu geed hoostiis fadhiistay filaar buu watay muufadii meesha dhigta wuxuu arkay bakeelo meel taagan filaartii ku riday bakeelihii uu filaarta ku rida wuu cararay bakeelo kalea ku aadanaa muu arkayn way ku dhacday meeshiiuu tegay bakeelihii asoo ordaaya u arkaayee mid kaley ku taallaa tartiib bakeelihiisu qashay wuu cunay muufadiina meeshuu kaga soo tegay dameer socdaa yimid waa sumaysanta muufada dameerkii cuna wuu baktiyey dameerkiina waxaa u yimid saddex duke gawgaway siiyeen meeshay ku baktiyeen ninka wuu soo laabtay meesha wuu yimid xujadiiyuu diyaarinayay meesha waxaa uga soo baxday boqoradii xujo uu ku xiri karo oo kaga fakara toogashadii wuxuu yidhi markaa qadaftu maa araahu wa qataltu maa lam ara waxaan macnaha ganayoo ku rida filaarti waxaan arkaayo waxaana dila waxaana arkayn yacni bakeelihii arkay wuu fakaday kii kale ku dhacday waqatalat ummii ximaaran uu yidhi hooyadayna waxay dishay dameer ilaa dameerku wuxuu cunay saddexda muufaaheed oo sumaysneed wa qatala alximaaru bacda mowtihi alaaan dameerkii markuu geriyood kadibna saddexoo dilooyin ilaa saddex dugaa cuntay ase u dhimatay yacni meesha waxaa uu soo baxday xujadaas in uu ku xiri karo gabadhii sida ay ku dhacday qisadaas meeshiibuu tegey arrintiiyuu wajeediyey gabadhii xujada way furi weyse saldanadii reerkii sidiiyuu ku qabsaday oo gabadhii iyo boqortooyada uu kula wareegay waxaan ula jeedaa haddii saddexdaas daaroodoo meeshaa lagu soo camiray aan buuxinno xujada waa ka fakahaynaa haddii laakiin aan buuxi weyno maxaa dhacaya madax gurashada waxaa la mid ah kharaabnimo cid hami noo yeelanaysa ama deegaan danaynaysa ama u soo jeeda dib dambe uma jirto juhdi dhibnaay oo maanta la bixilahay ma jiro qof shilin ku beeloo naga mid ah ma jiro waxaas qarash baxaya waxa loo danaynayana waa owlaadeen iyo annaga carruurteenna way dhooban tahay musaafiriinay nagu dileen cabtooynimay nagu dileen dameertuuryaasay nagu dileen waxaan kaga faa'iidaysan karnaa in tacliinta xaggeeda dadaal iyo xoog aan ku saarno asalaamu calaykum ugu dambayn waxaa munaasabadda soo gebagabeeyey waaliga wilaayadda islaamiga ah ee galguduud sheekh cabdulaahi abuu khaalid oo munaasabadaasi goobjoog ka ahaa الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد أولا الله سبحانه وتعالى يوم هذا لنا أنا مسلمين إلهي رميسن مكان كان اسكو كاني ilaahayba subxaanahu wa tacaalaa ugu mahadcelinaynaa nicmooyinka badan bacdallaahi dhammaan kasoo qaybgalayaasha munaasabadan deegaanka ama qaryada la yidhaahdo garbooyn rijaalan wa nisaa'an waa mahadsan yihiin xuduurkooda iyo dhegaysigoodu waa ku mahadsan yihiin jazaakum allahu khayra aljazaa intaas kadib dadkii hadlay culimmadii iyo odayaashii iyo akhyaartii ayaa si wanaagsan u qurxiyey warka ulajeedka meesha laiskugu yimidna noo tilmaamay noo sheegay runtii wax badan ma dhinna laakiin inaan ku daro kalimaad aan badnayn kowna waxa ka ah marka hore saaad dareemaysaan muhiimadda munaasabadan ay leedahay wax looga hadlaayo waa maqlaysaan annaga waxaan nahay dad muslimiin ah diintaanna ilaahayba subxaana wa tacaalaa na siiyey nagu karaameeyey nagu ciseeyey diintaasna marka waa dhaxalkii nabaga calayhi salaatu wasalaam oo saxaabadii muhaajiriinii ansaar xilligii qur-aanka soo degaayey oo hadda kun kun iyo dhowr boqol sano laga joogo ama toban iyo dhowr qarni diintaani waa nala soo gaarsiinayey culimmadii iyo mashaayikhdii iyo macallimiinta ayaa xaggooda nagu soo gaartay marka waxa maanta la isku sheegaya meeshaan waxa waaye dhaxalkii nabaga calayhi salaatu wasalaam laga dhaxlay qur-aankii iyo sunnadii nabaga calayhi salaatu wasalaam iyo wixii laga fahmay intaasi oo culumti kale ah meel laga baranayo gaar ahaanna dadka ama mujtamaca dhammaantiis qiibihiisi kala duwan ay ka faa'iidaysan karaan taasoo runtii loo gali jiray se la sheegay safaro iyo meelo dheer maanta waxaan joognaa daar islaam daaraha labay u kala baxaan adduunka daaraha ku yaallo iyo deegaamada ummadaha degan yihiin labay u kala baxaan mid waxaa la yidhahdaa daarulislaam daarulislaam waxaa la yidhaahdaa meeshii dadka muslimiinta ah awoodda iyo nidaamka dhisan ayaga ay leeyihiin ciidan gaalo iyo shisheeye kale waa ay xaraaso ku haynin muslimiinta meesha dowlad ay ka yihiin waa daar islaam se walaayaadka islaamiga geeka ma aragtay ay noo yihiin noo dhisan waa sidaas meel waxaa la yidhahdaa daarul kufri daarul kufri tacriifkeeda ama ma aragtay waxaa la yidhahdaa ad- ayadana meel gaalo ay xukunto walow muslimiin badan ba ha degnaadaan haddii la rabo marka runtii waa nicmooyin aada iyo aada u fara badan ayaa haysanaa waxaana loo baahan yahay in laga faa'iidaysto Eh, deegaanka kolley hadda dugsiyo qur-aan iyo masaajida iyo maaragtay waxbarasho waa jirtay laakiin waxaa suuragala in hooguso hoosu dhaca inuu jiray meesha marka waxa waaye madrasada qur-aanka ama daarul qur-aan la leeyahay ma aha hal madris ma aha waa daar oo dhowr qiibad ku kooban oo maclimiin badan ay joogaan maamulo sa aad maqlaysaan maamulihiisii nin culmaha deegaanka uu yahay oo u maaragtay ku filan deegaankan iyo agagaarkiisii dadka degan ardadooda dhowr boqoloo arday qaadi karto waa madraso macallin keligiis meel ma aha marka waxaan rajaynaynaa eh, inay ay noqoto madrasadan mid deegaanka ay ku faa'iidaystaan caruurtooda wiilal iyo gabdhaba uga faa'iideeyaan mas-uuliyadda ilaahay saarayn ay ku gutaan qof kastoo wax dhalay cilmo u joogaan mas-uuliyadda saaran nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi kullukum raacin wa kullukum mas-uulun can raciyatii qof walba mas-uuliyadda saaran mas-uuliyaddiisna waa la weydiin doonaa aakharo marka eh, dadkii dadaalaya dadaalkooda inay labalaabaan inay isku diiwaangeliyaan meesha si ay u noqoto deegaan barkaysan oo culum shareeca iyo qur-aanka ilaahay masaajidyada ay camiran yihiin madaaristeeda ay camiran yihiin macaahideeda ay camiran yihiin kheerka laga qaato meelo kale looga yimaado waad ogtihiin diinta ilaahay dadka kor ugu qaadaa magacooda iyo mana- macnahooda intaasiba sida nabigu sala allahu alay wasalam uu leeyahay in allaha yarfacu bi hada alkitaabi aqwaaman wa yadcu bi aakhariin marka qofkii rabo bacda mowtihi caruur baaro ah asaga baari oo asagoo nool iyo asagoo dhintayba rabo waxa waaye waa tarbiyeeyaa mucallim fiican iyo sheekh fiican uu u geeyaa gabadhii ama hooyadii ilmaheeda la rabto inay ahaadaan ilmo ahludiin ah oo gabar gabar xijaaban xishood iyo akhlaaq wanaagsan leh iyo wiil wanaagsan waxaad ugu- waxay ugu dadaalaysaa waxbarashadooda iyo tarbiyadooda ay ku dadaalaysaa nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu gaarsiiyey eh, qofka cilmihiis tarbiyeeyey wanaag iyo kheerka kula dadaalay waxa waa inay u ducaynayaan bacda mowtihi wa waladun saalixun yadcuu lahu taas reer garbuweyna u leenahay insha allahu tacaala akhyaartu waa hadashay madrasadaasi haddii aan la yidhaahdo oo maanta oo maalin jimaaca ah ee bishana ay tahay rabiicul awal kun afar boqol afartan iyo lix hijiriya waxa waaye madrasadaasi waa ay furun tahay waana maqlayseen oo in la iska diiwaangeliyo furitaankeedan waxaa iska kaalmaystay deegaanka iyo walaayada Eh, gaar ahaan labada maktab maktabka dacwada iyo maktabka tarbiyada gobolka labadoodaba maaragtay waxay ku leeyihiin wa jazaakum allahu khayran wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu والله قد سرنا لا خابت مساعينا والإخلاص داعينا والديان راعينا guud ahaan barnaamijkii raadraaca toddobaadka caawa waa naga intaas waad ku mahadsantihiin dhegaysiga barnaamijkan mid mid ka la mid ah ayaa noo madala inta ka horraysa waxaan idinkaga tegaynaa sidaasiyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh وانبذ فتنة الواشي فالواشي يعادينا جدد عهد ماضينا واحذر من تجافينا وانبذ فتنة الواشي فالواشي يعادينا